joogay magaalada muqdisho abaara shantii galabnimo markay eeday waxaan sii marnay degmada warshiid aan ku baxnay dhowr baaburaan wadanay waxaan ka koobnayn oo dad fara badan aan ahayn waxaa ka mid ahaa xildhibaan cabdiqaadir caarabow xildhibaanka oo aad wada taqaanaan waa xildhibaan heer federaal ah waxaa ka mid ahaa xildhibaan absi doonyare oo asna xildhibaan heer federaal ah waxaa ka mid ahaa wasiiri dowlaha dekedaha iyo gaadiidka badda ismaan maxamed xaadoole ee hirshabeelle waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore warshiid shiidka iyo anigoo ah guddoomiyaha degmada raagaxeelle cumar xalnuur ah iyo dad fara badan oo mas-uuliyiinah oo gabdho ka socday ururka haweenka ay ka mid yihiin xasan qaras iyo gabar kale oo la socotay iyo rag badan oo mas-uuliyiinah cabdullaahi madine la yidhaahdo diaspora oo qubajoogta ka socdaa ka mid ahaay waxaan marnay sii marnay wadada xeebta ah ceelmaxaan degmada warshiid ilaa aan degmada cadale aan ka tagno waa safar dhulka aan ku tagnay markaan cadala tagnay habeenkii cadal aan barinay markaan tagnaba maanan seexan xildhibaanadu waxay ku dhaqaaqeen inay kormeeraan deegaanada muhiimka ah ee degmada cadale goobihii hore ee dawladda iyo dhexe ay laheeday wixii ka shaqeeyo iyo wixii aan ka shaqayn way soo wareegeen habeennimadii waa soo wada wareegnay ilaa adiga kow iyo tobankii habeennimo ilaa laba iyo tobankii ayaan ku soo laabanay halkii aan deganayn oo habeenkii noogula talagalay inaan barino habeenkii meesha inaan jiifanay subaxdii aan ka baxnay saddex saac markay aheeday waxaan aadnay meeshii noogu horeyso oo taargetku ahaa oo ay degeneeday jamcaddii dib xoreynta hirshabeelle waxaan sii marnay tuulada xaaji cali oo masaafo labaatan kilomitr camal degmada cadale kaga beegan dhanka waqooyi galbeed waxaan sii tagnay tuulo kaloo la yidhaahdo oo la yidhaahdo ceelmuruq waxaan tagay ayaan jamcaddii kula kulanay halkii ay degeneeday oo ay difaaca urunta hore ee al-shabaab ay difaaca uga jiraan ayaan tagnay sidaa aragteenba xildhibaanadii way ka qudbeeyeen dhul howda oo aan lahayn wax deegaana oo aan biyo lahayn oo aan hooy lahayn ayay ku sugnaayeen jamcadaas runtii xildhibaanadu aaday ugu garaabeen ayagoo gudanaya waajibkooda qaran ee saaran runtii ugu horreysay tageen meeshaas ayaana waxaa ku soo dhaweeyey jabaddii meesha joogtay raggii madaxda ahaa iyo ciidamadii oo dhanba meeshii aan waxaan muddo saacada aan soo joognay meesha la yidhaahdo cali guduud oo jabaddii aan kula soo kulannay dabadeedna waa soo laabanay dib aan u soo laabanay waa tahay waa ku fahmay marka ilaa hadda marka nuxurkiinuhu kormeer unbuu ahaa soo maaha oo wax gurmad ah ama agab ah oo la gaarsiiye ma jirto jabhadda dib u xoreynta deegaanada hirshabeelle ee muddooyinkai lasoo dhaafay ku howlanaa ka hortagga maleeshiyaadka al-shabaab maadaama dadku cadaadis ay kala kulmayeen ha saad waa jirtaa wax agab iyo saanad iyo saad loo siday oo xildhibaanadu wadeen ayaa jiro oo lagu wareejiyey jabhadda ma rabo halkan inaan ka sheego waxay ahaayeen iyo xaduba inaan sheego ma rabo laakiin way jirtaa iyaga markii aad eegto mooral ahaan qaabkoodu waa sidee ma u diyaarsan yihiin inay hawshan sii wadaan ilaa inta taaka ka mida hirshabeelle ay shabaab ku sugan yihiin aad iyo aad aad iyo aad irshaad haddii laftaada haddaad si idhaahday waad u garaabi lahayd waad laafirheeday moralkoodu aad u u dhisnaa waa rag u diyaar garoobay inay dul qaadaan gumaysiga dul saaran calooshaa ku furaysa haddii aad la sheekaysato nin oday oon la sheekaysana waxuu noo sheegay in gabar yar oo asagoo u dhalo afariyo toban jir aheed la yidhi war gabadhaan nimaan ku diraynaa hakeen islaamka ayaa u baahan gabadhii wuxuu yidhi war gabadhaydu ma gaarin weli way yar tahay waa saqiir agaadeer ma waxaad waxaa odo kale uu noo sheegay in la yidhi wiilasha keena wixii sagaal iyo ilaa toban kow iyo toban da'daas ayaa wiilalaa leeska rabaa waxaan usoo joognaa annaga in dad weli maanan arag la qaadayo waxaan arki jirna xoolo iyo raashin si iska aha loo qaadayo waa maqli jirna waana arki jirnay laakiin waxay keeneen al-shabaab dadkii inay dhaheen wiilasha da'da noocaasi keena waxaa dhacday oday ka mida intuu wiil dhiibay lagu soo celiyey ee la yidhi war waana sirtay waadna khayaantay wiil jiranaad nagu khayaantay wiilkaa naga soo bedeli mid caafimaad qaban oo keen marku marka maaha wax la dhegaysan karo dhibaatada dadkaas ay la kulmeen ay noo sheegeen waxaa la wixii xoolo iyo hanti ay lahaayeen waa laga dhacay shabaabkii ayaa ka dhacay wax yar oo adiga haddii ay heli kareen iyo qaar wax u fakadeen wuxoodii intay xoolahoodii gateen risaas ku gateen ayay kula dagaalamaan dawladda dhexana gacan way uga way uga baahan yihiin laakiin waa rag ayaga isku sii tashan ilaa xabadda uga dambayso ay ka ridaan ama ay ka dhintaan inay dagaalamaan idiyagu
waa ta ilaa hadda markii aad tagteen ay idiin sheekeeyeen waxyaabihii ay soo mareen intii ay dib u xoreynta ku jireen dagaalka ka dhanka al-shabaab waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabadihii ka hor yimid iyo bal haddii aad la sheekaysateen maxay idiin sheegeen dhanka caqabadaha iyo waxyaabaha ay qabteen tallaabooyinka ay qaadeen
hadhow waxay noo sheegeen dhibaatooyin badan way jiraan ay noo sheegeen dhowr mar oo waxaa jirto ay duulaan tageen ayaga laftooda oo sidii jamhadnimaha ay ku dagaalamayeen ilaa afar jeer camal ay ku guuleyseen markii shanaad camal in laba qof oo looga dilay marka idiga laftooda ragaa laga dila maaha way guuleysteen markii shanaadna way guuleysteen marka dhibaatooyin kaas noocaas waa noo sheegeen waana waxay ku tala galeen bo dagaalan gela dadna iga dhiman iga dhiman maayo taasi wax jira maaha marka dhul badan oo ay sii qabsadeenna way jirtaa way jiraanoo marka hore shabaab ku sugnaayo haddana ay haystaan ururka dibuxoreynta hirshabelle
hadda deegaanada aad ii sheegtay waa kuwa dhaca dhinaca xeebta gaar ahaan dhanka koonfureed dhinaca kale ee waqooyi iyo aagaga kale ee shabaabku ay ku sugan yihiin ee dadka reer miiga lagu dhibaateeyo iyana wax abaabula oo kuwan la mida oo ka socda ma jiraan deegaanada kale ee hirshabeelle wax abaabula oo kuwan la mida ma jiraan oo kudayasho ay muujinayaan dadku
way jiraan dadku way wada diyaarsan yihiin way wada way is wada abaabulayaan si ay isaga sifeeyaan cadowgaas manxa ah oo aan waxba reebayn kuwan waa kuwa hadda kuwa ugu horreeya maaha sidaa la socotayba laba kun iyo tobankii e waxaa dhammaadkeedii degmada raagaceelle dadka ku dhaqan ilaa masaafo dhul laba boqol oo kilomitr ka badan ayay waxay ka sifeeyeen cadowga al-shabaab ilaa haddana kuma soo laaban waana soo aragnay deegaanadii hore ay uga sifeeyeen raggaas hore kuwaana waa kacdoonkii labaad oo ka bilaawday degmada hadale tuulooyinka hoos yimaado wayna inta badanna way ka sifeeyeen inta yaroo ku harsanna waxay u diyaarsan yihiin inay ka saaraan degmooyinka kale sidii reer urgoodiga aadan iyo baalna waa diyaaray u yihiin dadku marka waa waa waa inay iska saaraan ay diyaar u yihiin ayagu ugu dambayntii markii aan eegno dabcan abaabulka iyo dareenka ka muuqda jabhadan dib u xoreynta iyagoo sabaabulay ka dhiidhiyey al-shabaab ma u muuqdaan kuwo u diyaarsan in xilligan la qarameeyo oo xildhibaanada heer federaal ee dowlad goboleedka hirshabeelle laga soo doortay ee soo gaaray ma kala hadasheen sidii loo qarameyn lahaa oo saanad ciidan si la mida ciidamada xoogga ee koolgala deegaanada maamulka hirshabeelle in iyagana la siiyo si ay awood ugu yeeshaan inay ka hortagaan al-shabaab oo ay usii xoojiyaan dadaalada ay wadaan
ha aada iyo aad iyaguna jabhaduna way u diyaarsan tahay inay la qarameeyo oo ay ka mid noqdaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan diyaaray u yihiin xildhibaanaduna way ka ballan qaadeen in la qaramayn doono wax walba u baahan yihiinna ay heli doonaan halkoodana lagula shaqaynayo ama lagu og yahay xildhibaanaduna way ballan qaadeen ayaguna diyaaray u yihiin wayna ballan qaadeen xataa waa u sheegna oo degmada raagacel ku sheegay dowladdii xilliga xaqii ka eeday markay shacabka iska xoreynayeen dadka degan waxaa dhacday ballanqaad in dowladdii xaqsiiq ay u samaysay rag afar boqol iyo konton gaaraya ayay ahaayeen kiina laga soo bixi waayey oo iska kala tageen ayagoo asiskana galay dowladdii xilligaas jirtana ee wax ka qaban weysay inay dhacday dib dambe si aysan u dhicin xataa waa dadka deegaanku way kala dardaarmeen xildhibaanadu waxay intaasaan hore usoo aragnay ina tiyo kalan ugu dhicinay dhaheen waana ballan qaadeen xildhibaanadu inay hili qoba dowladdu la garab taagan tahay aysan dowladeedna laga dhigaayo wax ka dambeeyo la armayno aad baad umahadsan tahay gudoomiye waxaan rabaa marka anoo ka faa'iidaysanaayo munaasabadan markaan soo laabanay waxaan soo marnay degmada raacelle oo aan anigu guddoomiyaha ka ahay xildhibaanadii waa ku degeen way ka dukaamaysteen dadkii ay la sheekaysteen nabadda ka jirta ayay arkeen baahidii waxay wareysteen ay qabaan dadka deegaanka baahidii way soo gudbiyeen oo waa u soo gudbiyeen waa meel dawlad looga ooman yahay oo dhul weynna ah oo xor ah oo cid kasta oo ay tii kastoo mas-uula idoon wax waardiya ama istaaf aysan la socon marka waxaan leeyahay dawladda dhexe yaysan xamar kaliya aysan ahmiyadda siinine bal gobollada ha u baxdo oo hadda kuwa ugu dhadhow bal ha ka bilowdo kuwaynaan ugu dhadhowe horaha horena ha loo socdo dhulku meel kasta la tigi karaa shabaab af ahaana u jiraa maahe awood hadda dawladda hor istaagi karta maaha marka dawladda dhexana waxaan rabaa inay codsigayna iyo baaqaas ay ka soo jawaabto degmada raaceel oo kale waa degmad waxweyn oo bad leh oo dikad leh oo waxba leh wax walba leh laakiin u baahan in la maalgeliyo oo wax walba in la tayeeyo u baahan tahay kaliya marka madaxda qaranka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan labada golaba inay soo booqdaan degmada raagaceelle specially waa degmo aada ammaan u ah waa degmo lafdhabar ah oo bad iyo weli isku xirto waxaan rajaynaha baara inaasay la socdo inay kasoo jawaabi doonaan